bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu hiraafayla dhegeystayaalaha ka dhawaada warka hiraabnimada idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta qodobada hiraabnimadan dhegeystayaal isindhugun sii doontaan waliba kumadaha qaar kumad ee waalidiintii awlaadiyo rijayo ritarya aho markaasi ay hogyo ku heleen awlaadiyo dowlad goboleedka galmudug weliba ka dhawaaqday in radinins in la kudeeri doono deegaanadii gabar soomaaliyeed weliba hasuhanlanka dilay magaalada mombaasa ee dalka kenya akhbaaraadka banaanka etoobiya weliba shaac kugaada hay-ada qorsheeyaha ah inay markaasi xusaya giliyan xubti krey barnaamij warka hiraabnimayahasin ka gudbi doona insha allah markale raafeele dhegeystayaal waliba waa hiraabnimahaasningow taariikhda waliba ee kabeeganta tumiyo waa tumi afarta bila lixaad sanadka ah lamada kun iyo labaatii kowka anas diyaaree dhegeystayaal qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan hiraafeele dhegeystayaal ka bilownay qodobka warkaana hiraabnimadan koreya qaar kumid ee waalidiinta awlaadiyo markaas dowladda soomaaliya tobabar ciidan ka qaadi dalka eriteria weliba yeeshaaciyana xoogiyo markaas ku heleen awlaadiyo oo ka saabsan xadgudubyo culus oo weliba lakahay iyo dagaal kala sheegay hinirlan ku qaaday gobolka tigrey waalidiintaas oo khadka taleefonka an ku waramay b b c da ayaa weliba ee sheegana inay awlaadiyo iyo khadka taleefonka dhowr jeer kala xiriirin saasoatownayo nin sheegna waalidagaal oo markaasi ku qeyb galeen iyadoo ka adkaysadii inay markaasi kubana xeryaha markaas laka tababarahaya milaso iyo dhibaatooyin badan shishal duunya ka haysata ee hadda si kastaba hata waalidiinta ayaa sheegay in awlaadiyonsheega iyo in sheegan inay markaas iyo ka cadowbayin eriteria saasatowna xaro iyo ka jaran ka dhowaad lama sano iyo bara hooyo foos xasan oo kumad haytay waalidiinta awlaadiyo markaasi kumuqnyin iyo sheegtay in wiili markaasay dhali isu kumuqnyi saasaatan isu kutobi february hayti ee sanadkii labada kun iyo labaatankii iyadoo markii horeytan markaas la xiriiraya hayti bili janaayo ee sanadkan labada kun iyo labaatii kowka markaas uu sheegay inuu isrooga eriteria dhibaato badan iyo ya qaban yaa usan sheegay hooyo foos oo markaas la riiri u ahayti hooyadiisa dhinaca kale saleebaan cali usiina b b c da aan waramaya weliba uu sheegay in walaalsha iyo weliba dhowr wiil oo kale usa adeerinaya markaasyo ka dhammaataysayan wadanka eriteria meelaasi oo weliba tababarlanjeya ee bilowga sanadka horaa waalidiinta ayaa sheegay in awlaadaha dhowr jeer oo horey hiriirhan la sameeyeen saasaatan in sheegna waldagaal oo markaasi ku qeyb galeen hooyo foos ayaa weliba sheegtay in hariishe markaas weydiiday in dagaal iyo markaasi ku qeyb galeen iyo in kale walibana jawaabay oona khaasatan waliba inah sagaal boqol oo askari oo markaasi xeradan ka jarta qofna loo qaadi maleh xitaa madheegna miil walala ku qaadi laleeya laakiin xeradan gudaasha markaasi dhibaata ayana aan ka jawaabay hooyo foos ariishe saleebaan cali iyo usiina saasaatow intaas wararsi faahfaahsan oo weliba awlaadasay usa hadeeradangayay weliba kawnsal dhaladii ku xili weliba usula wadaagay b b c da dowladda federaalga ee soomaaliya ayaa markaasi beenidii maalin ku hor warar maalmihii demba laisla dhex maraayay oo ka saabsanaya in ciidamo soomaaliya tababar roge eriteria sida la sheegay dalkaasi iyo ku qeyb qaadeen dagaalkii dhowaan kudhiya gobolka tigre waqooyiga dalkaasi etoobiya waalidiintii ah dhinaga kale sheegay in owlaadiyo markaasiyo in sheegeen in bila sebtembar ee sanadkii hore ah mariyo markaasiyo go-doodeen dhibaatada lakahaya saasaatan iyo iska dhiyeen ciidamadii tababaraay kureeniyo markaasiyo galantoha iskala baxeen arintaasaynio markaasi sheegeen inay sababtay in awlaadiyo uu lan adeegsada miilaas oo weliba dhowr sana iyo ka dhamaatay aheen askarti weliba tababarahayta ciidamadaas ay soomaaliya weliba hadda ka sugan dalkaasi eriteria balse su-aal weelka jarti weliba ee ta ah waalidiinta weliba somaalinle eh binaanbaxyo markaasi sameeyaha in caasimada magaalada muqdisho haddana markii walaadiyuha la xiriiran waliba in sheegaan aniga waldigaalaniga waldigaal ah iyo markaas aan ku qeyb galna saasata uniga ku sugan yihiin harada weliba markaasi la jeeya bilowga tobabasho balse waalidiinta may ka qasaba inay markaasi somaalan la ebnaanbahan sameeyeen midooga musharaxiinta ha weliba inta dhalan midooga musharaxiinta weliba inta badan ee ha ku horjeysan siyaasadda madaxtooyada ayaan waliba iyo dhowaan iyo sheegana inay markaasi ciidamo soomaaliyeed ay weliba markaasi oo ka dagaalameen gobolka waqooyiga dalkaasi etoobiya ee tigrey kaasi weliba indhexeeya xoogaga t b l f iyo weliba ee dowladda federaaliga ee etoobiya warbixin dhowaan iyo hasaartii qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka waliba laga sheegay in markaasi askar soomaaliyeed markaasi oo qeyb ku hayeen dagaalkii kudhiyay gobolka hase iyo weliba ndhexeeya eritrea iyo weliba waa xogaga t b l f iyo weliba dowladaasi ayaa etoobiya madaxweyne waa kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid iyo fariya shirka wadatashiga ayaa furay shirka wadatashiga isku duwida wasaaradaha ee weliba siyaasadda maamul baahinta iyo asaasida xafiiska xiriirka markaas kudhiya xafiiska madaxweyne ku-xigeenka galmudug shirka waliba wadajira markaas agaasimia xafiiska madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo weliba reergaliisiinta galmudug shirki waliba ku qeyb galay wasiirada sagaalo ka eh wasaaradood agaasimayaasha wasaaradaha iyo xafiiska madaxweyne ku-xigeenka galmudug salandaadiji saasaatownalan ruuntland kor joogtay shaqada wasaaradaha ee galmudug weliba muhiim aha in markaas la asaasa xafiiska xiriirka wasaaradaha kaasoo weliba korjoogtay doona howlaha wasaaradaha galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa markaasi tibaaxay in maamul daadejinta ee galmudug iyo markaas angajarta arrimo horumarinta leh dowlad goboleedka galmudug usoo markaas hadashey sii wadiya weliba uus erey waliba sidoo kale galmudug dhowaan ku bilaabada doone barnaamij barnaamij dhab liisiin ee weliba galmudug iyo baahin weyn iyo markaas qabsiyanari madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciida weli war ka hiraabnama idaacadda raadiyaha baydhabo ayaa dhugunsa haytan dhegeystayaal najimo macalin cabdulaahi oo kumada haytay ardayda sanadkan markaas kubadda dugsiga sare ee ahmiijee lagu xelay deegaanka buuji ee magaalada mombasa grade saddex isha weliba markaasi luwaysanaayee xasan bashiir oo kumada helada marxuumada ayaa weliba sheegay in gabartii markaasi war dambeysay gelinkii dembi ee weliba arbaaday hadalaha dhaafi sideedaas isha kureedna iyo meydajay heleen xasan bashiir ayaa tilmaamay in gabartii markaasi iyo askar ahayn gabar kale ah oo markaasi saaxiibiyu ahayn markaasina waddadanku war dambeejiyey sidoo kale weliba uu sheegay in meydka gabarta hose ku muuqda dhaawacyo lanjeysada usoona intaasi kasii daray inay ongaradaan sababto lambeegsday gabartiyo waliba hase uuse sheegay in dilka gabartiya markaasi ku shakiisiiyeen gabartiiya saaxiibadii haye saaxiibad wada haayeen ee weliba guriga isku raheen taasi weliba iyo hayreen booliska kenya soomaalida ka dhaqan magaalada waa magaalo xeebeedka mombasa ee dalkaasi kenya yaa ku aroodan dilka miilasi lankajeysadahayaa gabdhaha dhalinyarada ee weliba soomaaliyeed oo miilasi walbarashadan rooga meelo dhegeystayaal warkaysan kula dareertan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhaba wasiirka arrimaha banaanka etoobiya demek demek mikonone ayaa waliba uusa cadayn eedeyn ulusan jeediyay ciidaha gargaarka bani aadamnimo gaar ahaan ahaan hoolgalaayan gobolka tigrey heliya teeginta saameyntii ku dhalatay dagaalkii gobolkaasiya demek iyo waliba uu sheegay in hay-adahaasi iyo markaasi iska dayahanan iyo hubsi sharci dare ah iyo angeliyan gobolka tigrey iyadoona markaasi kumarmarsiodeen garbaar gargaar bani aadamnimo siduusa hadalkan dhake waliba uuse sheegay in etoobiya markaasi ku walacsantay ololo kulina ah sidii markaasi in la tacaalahaysa xaalada gobolka tigray usoonanka baaqi shakhsiyaadka iyo saaxiibada beelo caalamkan iyo faraha iyo kula baxaan arrimaha gudaha etoobiya ugu dambeyntii waliba uuse wasiirka sheegay in etoobiya ay kugu honto in markaasi laqawaa la shaqaysataa beelo caalamkaas wallan kuga wada dhibaatada bani-aadamno ee ku tegan tigray balse markaasi qaado korna faragelin toose weliba markaasi dowladda etoobiya iyo markaasi farageliyayana guud ahaan dhegeystayaal walibaan taag gabagabaasaan warka raabnimo sunkula dararteen idaacadda raadiyaha baydhaba xasan jookar iyo warka farsameeyey mahadsanyihi xasan jookar haddii warkan kulamada dhegeystayaal unreedan kulmaan ah waliba sii mutabaanaysaa si amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu